الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون walaalayaal waa dariskeenii lixaad khudbaddeenii tan ka horraysay waxaynu hoos u soo gallay suuratulfaatixa waxa aynu ka warannay jumcihii hore fadliga alxamdu lilaah oo ilaahay uu ku bilaabay suuratulfaatixa ilaahay subxaanahu wa tacaala markii uu mahaddaa is-ammaanay ayaa ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa ayuu ku xigsiiyey lilaah rabbi alraxmaan alraxiim maalik walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha ilaahay magacyo wanaagsan buu leeyahy ilaahay ku barya waxaan jecelahay inaan asmaa'ullaahi alxusnaa casharo taxana ah insha allahu ka dhigno oynu magacyada ilaah iyo sifaadkiisa kaga waranno ha yeeshee rabbi alcaalamiin alcaalam waxaa la yidhaahdaa wixii ilaahay ka soo hadhay huwa kullu mawjuudin siwa allaah rabbi alcaalamiin caalamiinta oo dhan makhluuqa ilaahay abuuray oo dhan isagu waa khaaliqii ah ilaah uu rabbiga aweeyey rab marka la fasirayo culimmadu waxa ay ku fasiraan alkhaaliq waa ilaaha abuuraha ah almudabbir waa ilaaha arrimaheenna habaynaya ee inoo qorshaynaya almaalik waa ilaaha ina leh almuslix ilaaha arrimaheenna toosinaya weeye asayid waa sayidkeenna macaanida lagu fasiro rabbi kuwaasaa ka mid ah caalamiinta oo dhan kii u rabbiga ahaa ee arrimahaaga toosinayay ee ku rabbaynayay ee kuu qorshaynayay arrimahaaga ee sayidkaaga ahaa ee ku lahaa ilaahaasaa mahadleh alla kelmadu weyna mar hadduu rabbigaagii kaa yahay salaadiina aad ku jirtay suuratulfaatixa laguu dooray rabbi macnaha sidaasa ha kuu muujisa markaad tukanayso alraxmaan alraxiim ayaa haddana ilaahay ku xigsiiyey alraxmaan iyo alraxiim waa laba ismi oo ilaahay uu leeyahay oo magacyadiisa ka mid ah oo ku tusiya naxariis iyo dhibirsanaan iyo dabacsanaan alraxmaan waa ilaaha raxmaddiisu ay caamka tahay ee dhammaan khalqigiisa ay koobto cidday doonaan ha noqdaane alraxiim waa ilaaha naxariista gaarka a leh ee mu'miniinta si gaara naxariis gaara maalinka qiyaamaha u siinaya raalli ka noqonaya jannadiisa gelinaya abaal wanaagsan siinaya waa raxmad labaduba laakiin raxmaankaa ka caamsan ilaahay isagoo adduunkaa ay ku gaaloobeen oo ay ku aflagaadoonayaan oo xaqiisii aanay gudayn ayaa haddana ilaahay u nicmaynaya waayo waa raxmaan waa raxmaan iyaga oo dulmi samaynaya oo xadgudbaya oo ilaahay uu qaban karo isla daqiiqadda ayaa ilaahay u kaadinayaa waayo waa raxmaan alraxiim waa naxariis badane mu'miniinta u naxariisanaya oo raxmad u gaara qiyaamaha insha allahu adiladeeda waxaynu sharxi doonnaa marka insha allahu alasmaa asmaaullahi alxusna aynu ka warramayna waxaa ka mida magacyada ilaahay inuu maaligeenni yahay maaliki yowmi ddiin waana halka aan maanta u socdo suuraddan suuratulfaatixa asraar badan bay koobsatay waxaad mooddaa qofkii markuu salaadii galay in la qaadayo oo adduunkan laga qaadayo oo la geynayo aakhro la geynayo waxa dambeeya iyo caalamka runtii dambeeya si aanu tan isugu ilaabin suuratulfaatixa waa inay ku badashaa dulmigii adduunka aad ku samayn lahayd aakhra waxa kaa horeeya ee dhiba haddaad shaqaysan weydo iyo haddaad ilaahay amarkiisa qaadato wanaagga kaa horeeya maaliki yowmiiddiin qiyaamihii baa lagu tusayaa maaliki yowmiiddiin sidaynu jimcihii hore sheegnay maaliki yowmiiddiin iyo maliki yowmiddiin labada tafsiirba labada qiraa'aba way soo arooreen imaamu shaatibi fii xirzi lamaani wuxuu ku yidhi wamaaliki yowmiiddiini raawiihi naasirun maaliki iyo meliki allihii lahaa maalinka laysxisaabinayo ee lays abaalinayo allihii lahaa allihii boqorka ahaa weeye ilaah mahadda leh ilaahay adduunkaba isagaa leh maalinkaasoo qudha ilaahay ma leh laakiin ilaahay maaliki yowmiddiin maalinkaa ilaahay isagaa iska leh ayaa ilaahay cabbiray adduunka isagaa leh isagaa ina leh caalamkan isaga ayaa abuuray oo ka taliya laakiin maalinkaa si gaara ayaa ilaahay u yidhi waa maalinkaa ilaahay baa iska leh sirtu waxay tahay maalinkaa cid ku haysataa ma jirto laakiin qaar badanoo maanta wax haysta ama boqorro ah oo caalamka jooga oo magacaa sheeganaya melig sheeganaya ama inay wax leeyihiin sheeganayaan baa jira laakiin maalinkaa ma jirto liman ilmulku lyawma lilaahi alwaaxid alqahaar maalinkaa isaga ah yaa iskale maanta boqortooyo yaa iskaleh cid u jawaabtaa ma jirto ilaahay baa isugu jawaabaya ilaaha kelidaa ee awoodda badan ee qahre ciddu doono muquuniya walaalayaal kelmadda yowmuddiin waa ywm اljaza wa ywm اlxisaab waxaa sidaa ku fasiray culimmada mufasiriinta imaamu اlqurdubi raximah اllahu tacaala waxa uu yidhi aljazaءu cala alacmaal waa maalinkaasi waa maalinka la magac baxay in layska abaaliyo camalkii uu qofku soo qabtay oo la xisaabiyo waa xisaab iyo is-abaalin waa lagu xisaabinayaa waana lagu abaalinayaa abaalintaasina waxay noqonaysaa mid xunna way noqon kartaa mid wanaagsanna way noqon kartaa ilaahay ta wanaagsan ha inooga dhige ilahay baa jala jalaaluhu yidhi yowmaidin yuwafiihim allahu diinahum alxaq maalinkaa isaga ah ilaahay waxa uu u fulinayaa oo uu siinayaa diinahum alxaq jazaa'ahum alxaq abaalkii ay lahaayeen waa la xisaabinayaa wixii ay natiijadoodu noqotay ayuumaa la siinaya yowmuddiin baa ilaahay doortay qiyaamaha waxa dhacayaa way weynyiin laakiin jazaaga iyo isxisaabintu in laysxisaabiyo iyo in lays abaaliyaa waa qayb ka mida waxyaabaha aakhro iyo qiyaamaha dhacaya waana runtii marka si kale loo dhigo waa natiijada kama dambaysta ah ee lagu kala saarayo ummadda in la isxisaabiyo xisaabtana natiija ka soo baxdaiyo go'aan ka soo baxo walaalayaal qur-aanka kariimka haddaad eegto in halkaa war jiro in laysxisaabinayo in waxaynu shaqaynayno laga daba iman doono aayado fara badan oo qur'aanka kariimka ah ayaa ka warramaya ilaahay jala jalaaluhu qur'aankiisa waxa uu ku yidhi fallaahu yowmudiin inta la macnaa baleg fallaahu yaxkumu baynahum yowma alqiyaamati fii ma kaanuu fiihi yakhtalifuun ilaahay baa kala xukumi waxay isku khilaafsan yihiin nimanka halkaas xisaab baa dhacaysa ilaahay baana xisaabin inna ilaynaa iyaabahum uma inna calaynaa xisaabahum annaga xagga yagaa loo soo noqon halka laga bilaabayaana waa markaad dhimatay godka lagugu rido uma inna calaynaa xisaabahum xisaabta iyo abaalinta annaga xagga yagay ahaatay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi wainnamaa tuwaffawna ujuurakum yowma alqiyaama qiyaamaha marka la tago qof walba waxa la siin doonaa ajrigiisa ajri maaha imaka abaalmarintii wanaagga maaha ajri imaka saa maaha waxa weeye ajru lkaafiri ciqaab wa ajru lmu'mini thawaab qofkii kaafirka ahaa qofkii ilaahay xaqiisa dafiray qofkii ilaahay ku gardarooday aan dariiqiisa marin waxa lagu abaalinayaa ciqaab kii kalena waxaa lagu abaalinaya ama qofkii kale awaab iyo abaalmarin iyo ajri wanaagsan ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu idhi yunabba'u linsaanu yowmaidin bima qadama waahar maalinkan waxaa looga warrami doonaa qof walba wixii uu soo hormarsaday iyo wixii uu dibdhigtay bimacnaa camalkiisii oo dhan kiisii hore iyo kii dambe kiisa yar iyo ka weyn kii horeeyey iyo kii dembeeyey intaba ilaahay subxaanahu watacaala uma ilaynaa turjacuun xaggaygaa laydii soo celin doonaa baa ilaahay yidhi waxa ilaahay yidhi watara kulla ummatin jaasiya waa marxalad ka mida marxaladaha lasoo mari doono oo cardiga iyo xisaabta inta aan la xisaabin ummadda oo dhan lasoo bandhigi doono ummad walba waxaad arkaysaa ummadihii caalamka soo maray oo dhan watara kulla ummatin jaasiya ummad waliba jilbaha ay u dhacsantah naxdin waa bankii weynaa marka la isugu yimaado mid walbana kitaabkeedii baa loogu yeedhayaa waxaana la leeyahay maanta waxaa lagaa abaalinayaa wixii aad shaqaysatay nebi muxamedna sal allahu calayh wasalam xadiidoo saxiixa oo uu tirmidi warinayo waxa uu yidhi ilaahay tabaaraka wa tacaala marka uu qiyaamuhu yimaado wuu soo degayaa addoommadu wuu soo degayaa xaggooda si uu u kala xukumo wakhtigaa bannaankaa la joogo kullu ummatin ja'siya jilbahay u dhacsantay oo maalin ay warwarayso walaalayaal waa imtixaan imtixaanka natiijadiisii baa la bixinaya waana arrin culus sidaa darteed xisaabta in ilaahay yowmuuljasaah maaliki yowmi ddiin maalinka lays xisaabinayo in la xasuusto oo suurat ulfaatixa aayaddeedaa lagu soo celceliyaa tughayiruk way ku bedelaysaa haddii aad sidaa u aaminsan tahay lianna adduunkan afkaagaad ku ilaalin carabkaagaad ilaalin ishaadaad ilaalin gacantaadaad ilaalin haddii dembi kaa dhacaan ilan bani aadan baad tahaye ilaahay baad u soo noqon doontaa oo waad ismaydhi yowmuddiin mas'alan walidaalika qur'aanka kariimka in lays xisaabinayo aayado badan buu inoogu sheegay iqtaraba linnaasi xisaabuhum wahum fii haflatin mucriduun bale sawirka la sawiray dadka waxa u soo dhowaaday xisaabtoodii iyo abaalintoodii laakiin mooganaan bay ku jiraanoo waa jeesteen dariiqa ma hayaan waa ka jeesteen laakiin waa soo dhowaatay ee ilaahay leeyahy ilaahay jala jalaaluhu wuxuu yidhi ina aladiina yadiluuna can sabiili illaahi lahum cadaabun shadiidun bima nasuu yowma alxisaab kuwa dariiqa ilaahay weydaartay ee ka hallaabay nafahoodii iyo ummaddana kala hallaabinaya ee dhaafay iyagu ee dariiqii ilaahay seegay waxay leeyihin cadaab daran bima nasuu yowma alxisaab bihaflatihim can yowmi aljazaa'i walxisaab sababta oo ah waxay mooganaadeen oo ay ilaabeen oy iskaga tageen maalinkii abaalinta iyo isxisaabinta ayay ilaabeen waxaa maanta macaasi aynu samaynayno waynu ka soo noqon lahay haddii aynu xisaabta iyo jazaaga iyo abaalmarinta aynu xasuusannahay waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala walaal inoo sheegay xisaabtiisu inay xisaab labiaab la tahay oo laysxisaabin doono miisaan la keeni doono markaynu si kale u dhigno yowmuddiin maalinkaasi qiyaamaha looga jeedaa laakiin addiin oo imanka looga jeeda xisaabta iyo is-abaalintu waa qayb ka mida waxyaabaha dhacaya maalinka qiyaamaha culimmaduna way tartiibisaa siay wax u kala dhacayaan iyada oo nusuusta qur-aanka iyo axaadiidta wixii ay ka fahmeynaa waxaan markaa jecelahay walaalayaal inaan sawir yaroo gaaban idinka siiyo oo dulmar ah insha allahu mar baynu silsiladda qiyaamaha furi doonnaaye inaan sebal ay u kala horeeyaan ama tartiibahama isugu dhadhow yihin inaan in yar idiin dulmaro miridhada ii hadhay waxaase muhiima inaad fahansanaato yowmu alqiyaama maxay tahay horto ym iyaam ymdiin waan kugu sharxay ym iyaama maxay tahy ym waa maalin waad fahantay alqiyaama min qaama yaquum wuu istaagay weye wuu istaagaya istaagi tadaa yaree alqiyaama ee ku jirta tadaa marbuudada ah waa lilmubaalaga waa maalin la istaagi doono oo qiyaama la istaagi doono wax dhici doonaan waxaa looga jeedaa yowmu alqiyaama oo isamkaa loogu doortay waxa maalinkaa dhici doona ee walbahaariyo walaaca ee dhacdooyin khatara ah ee arrimo la yaable ah ee caqligu aanu keeni karayn inuu sawirto ama uu keeno arrimahaasi siday u dhacayaan haddii tartiibta waa laga yaabaa culimmadu inay mid iyo laba qoloba si u dhigi karto waxaa ka mid ah koow aakhiradaadu goormay bilaabantaa koow waxay bilaabantaa markay naftu kaa dhacdo ee qabriga lagugu rido wallaahi waxyaabaha igu naxdinta badan waxaa ka mid ah ee aan aad u xasuusto marka qabriga laysku ridayo qofkii sharafta lahaa ee haybadda badnaa ee aynu jeclayn ee adduunka kala maamulayay ee hadduu doono madaxda ahaa hadduu doono haniga ahaa hadduu doono aftahanka ahaa hadduu doono caalimka ahaa ee aynu sharfaynay oo aynu majarafadda la boobayno ka ugu sharaftani badani uu yahay ka ciidda kuga la eego dhagaxa yar saar leh waxaa igaga naxdin badan runtii oo aan xasuustaa dhammaanteen hadduu ehelkeennii ahaa hadduu sheekheennii ahaa iyo hadduu madaxdeennii ahaa iyo kii aynu raalli iyo ilmaheennii iyo ciddu doonaba ha noqdee oo intaynu god yaroo madow ku ridnay aynu ka soo dhaqaaqnay godkaa yar ku dhex ridnay waa aaya min aayaat illah oo aynu xalay laga yaabo ama shalay dul taagnay oo cid naftii ii haynaysa aanay jirin ilaan waan jeclaaye كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق وآيدها أقوى وين تريتانك إلهي كتصيصا laa kaafir laa muumin laa mid tiknolojiisu ay horu martay kiniin loo liqaa ma jirto haddii la heli lahaa geerida waa ka wada baxsan lahay waa aayad godkaa yar baa lagugu ridayaa haddaynu dad muslimiina nahay qaarna waaba la gubaayo hawadaaba loo diraaba qabrigaagii baa bilaabmay waa awal manzil min manaasil aakhira bay culimmadu yidhahdaan waxaa ka mid ah in siidhigii la afuufo naf ونفخ في الصور فسعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون أي إلهي laba nafqu ilaahay sheegay laba siidhi oo la afuufayo siidhiga hore waxa ku dhimanaya wax allo wixii adduunka joogay malag baa afuufaya ilaa man shaaa allaah unbaa hadhaya oo culimmada mufasiriintu ay yidhaahdaan waa malaa'ig khaasa gaara culimmada qaarkoodna ilaa man shaa allah waxa dhimanaya maalinkaa isaga ah ciddii nooleyd inay dhimato ayuunbaa dhimanaysa dee ilaa man shaa allah ciddii ilaahay doonay inay hore u dhintaan iyagu way socdeen iyagu taasi way socotay iyagu laakiin intii hadhay waa soconaysaa iyaguna waa annafq nafqadaas caalamkii oo dhan baa isbeddelaya samadu samada noqon mayso dhulku dhulka noqon maayo samadaa dhaqaaqaysa qur-aanka kariimkaaba dee ka warramay way soo daadanaysaa xiddigaha soo daadanaya dhulkaa gariiraya caalamkii waa socdaa jusca maa aad uga warramay qubuurtii haddii la wada galay waxaa ku xigay albacu wاnnushuuru wاlkhuruuju min alqubuur in suurtii dambe la afuufo annafha aaniya dabadeedna waxaa laga soo wada toosayaa oo laga soo kacayaa qubuurtii baa laga soo kacaya uma nufika fiihi ukhraa faida hum qiyaamun yanduruun tii dambaa la afuufayaa horta ilaa man sha allah culimmada qaar waxay ku fasiraan marka caalamka siidhigaa hore lagu afuufo ilaa man sha allah oo isaga ah ayuumbaa hadhaya cid kaloo hadhaysaa ma jirto waa tafsiir saddexaad tadambe marka la afuufo waa tan dambe nafta lagu soo celinayo qof waliba xabaashunbuu ka soo boodaya xabaashii haddii laga soo boodana halkee loo soo kacaya sida qur'aanka iyo axaadiistu ay noo sheegtay ardulmaxshar waa la soo ururinaya wa ilayhi nushuur ilaahay agtiisaa loo soo ururinaya wa ila allahi tuxsharuun bankii weynaa ayaa loo soo ururinaya wahum xufaatun curaatun ghurla iyaga oo kabala iyaga oo qaawan oo aan waxba gashanayn iyaga oo xubintii taraka intii laga jarayna loo soo celiyey subxaan allah caashi waa tii lahayd oo haddii la wada qaawan yahay rag iyo dumarku miyaanay is eegayn nebi allow arrinka ayaa ka weyn buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam maanta in la is eego ma aha maxaad ka sheegi qiyaamaha imminka hadduu madfac yari dhaco ilmahaaga eegi maysid adna xaggasaad carasa hebella xaggaas u caraya haddii imika wax yari dhacaan waa la kala cararaya aakhira maxaad u malayn halkaa marka laysu yimaado maxsharka waa la taagnaanaya waa la taagnaanaya sida axaadiista inoo sheegtay waa dheeraanaysaa muddadu waxay gaadhaya cadceeddaa lasoo dhowaynaya qadra miilin miil baa la soo jirsiinaya waa kii raawigii warinaya xadiidkaasi lahaa ma garanaya ma maylkan wax lagu xisaabiyo distanska iyo masaafadda sheegaa mise waa miilkan dumarku ay ku idhakuushaan kala garan maayo cadceeddii baa lasoo dhowaynaya dhididka ayaa dadka qarqinaya ninba camalkiisa ninba meel buu joogsanaya dhididku dadku waxay istaagayaan marxalad kara talow mar uun meeshan maa lanaga dhaqaajiyo oo lana kala xukumo ayay odhanayaan halkaasaynu kasii wadi doonaa uma salluu wasalimuu cla rasuuli اllahi sal اllah alayh wsalam imtihaala liqowli اllahi tabaaraka watacaala ina allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna cla اlnabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayh wsalimuu tasliima allahuma salli cla muxamadi wcla li muxamed kama sallayta cla ibrahima wcla li ibrahima inaka xamiidu majiid allahuma baarik cla muxamadi wcla li muxamadi kama baarakta cla ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم نور قلوبنا بالإسلام والإيمان والإحسان والقرآن الكريم اللهم ارفع درجاتنا وبيض وجوهنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يسر لنا أمورنا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا من أهل جنة الفردوس الأعلى يا رب العالمين اللهم نجنا من عذابك وعقابك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشائخنا ولمعلمينا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولجارنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين walaalaha fariintayna soo fartay ee qaar ka mida ay xanuunsanayaan ee imika dhakhtarada yaalaan ay koomada ku jiraan ilaahay dhibta ha ka dulqaado ilaahay caafimaad ha siiyo ilaahay caafimaad ha siiyo inta kale fariinayna soo faratay dhib uun sheeganaysan dhibta allah ha ka dulqaado dhib oo dhanna allah inaga dulqaado waaqim isala